In ka badan boqol labatan iyo afar arday oo dhameeyay kulliyadaha caafimaadka, IT-ga, injineerinka iyo businesska ee Jaamacadda Golis farceeda magaalada Berbera ayaa munaasabad ay ku difaacanayeen buugga qalin-jebinta loogu qabtay magaalada Berbera waxaana ka qayb galay munaasabadda maamulka jaamacadda, mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada Somalilan iyo marti sharaf kale. Naasir Cali Shire guddoomiyaha jaamacadda Berbera ayaa ka warbixiyey marxaladihii ay soo mareen ardayda.
waxa weeye waa buugga u dambeeya ee ardayga uu ku qalin jebinayo waa buugga u dambeeya ee tilmaamaya aqoontiisa sidee u samayn karaa cilmi baaris sideebuu u samayn karaa beri ka maalin markuu noqdo qof aqoon-yahana oo digriiga koowaad sita sideebuu u samayn karaa inuu analysis sameeyo wax soo koobi karo eegi karo dabeedna uu nuxda kala soo dhexbi karo waa wax qiimo leh oo sharaf leh oo karaamo leh oo adduunka oo dhammi qof kastaa wuxuu qaadaa buuggaas waxa keliya ee naga inaga maqan inaan samayno pibres waraaqo buugga inta la soo koobo oo la idhitgareeyo lagu soo koobo nuxurkii ardaygaasi ama labadaa arday ama sax arday ay soo wadeen dhowrka bilood soo wadeen ee maanta halkaa ay soo gaadhsiiyeen ayaa la doonaya markaa runtii in- in in isagoo baybara in la sameeyo waxaan runtii doonaa ka- ka jaamac ahaan inaan inaan ballan qaadno in sanadkan laba kun iyo saddex iyo labaatanka inaan noqono jaamacaddii u horraysay ee tiisiska ardaydu ay samayso intaan kala soo baxno laba ama saddex ugu fiican intaan idhitgarano inaan leetarka warqadka pibar ka samayno dabeedna aan bablish garayno oo adduunka markaa aan ku baahino Qaar ka mid ah xubnaha ka qayb galay munaasabadda ayaa bogaadiyey ardayda.
Ee, dunidu waxay ku kala hormartaa waxa weeye waa aqoon waxaa la isku reebaa waa aqoon waxaa lagu kala tegay waa aqoon waxaa lagu kala horumarayaa waa aqoon weeye marka waxaan leenahay jaamacadda ee kaalin muglaa ugu jirtaa bulshada ee halkaa ka sii wada ee xildhibaankuna khayr allaha siiya tacab badan buu geliyey isagana waxaan leenahay taariikhdaa ku xusi doonta Ee, ardayda haddaan u soo noqdo ee, maanta difaacanaysa buugga ama taysiska waa maalin ka mida noloshiinna oo qiimo leh oo taariikhdiin ah oo ku sumdanaan doonta noloshiinna laba qodobun baan markaa idinkula dardaarmaya hambalyada marka laga tago waa mide inaydinaan halkaa kaga hadhinaa sii wadan aqoonta aqoontu ma dhammaato iyo inay ka muuqato noloshiinnu wixii aa barateen oo aa ku aballaygaraysaan noloshiinna iyo ta bulshada aa la nooshiinba aqoonta waxaa la yidhahdaa qofka ma barto wax kasta waxbarashadu iyo aqoontu wax kasta qofka ma barto laakiin waxay u sahashaa inuu wax kasta baran karo waxay ka dhigtaa qofka qof maskax furan oo qalbi furan oo waxgeli kara aqoontu waa inay markaa saamayn iyo raad ay kugu yeelato waa inay kugu sahasho inaad wadadii aqoonta iyo raadkeedii aada sii doonato waayo dee nebi maxamed baa ilaahay ku lahaa calayhi salaatu wasalaam isagoo u laqiimaya xabiibkiisa uu jecel yahay waqul rabbi sidnii cilma ilaahay waxaad weydiisataa ilaahayow aqoonta iyo cilmiga ii kordhi oo ii siyaadi aqoontuna meelay ku intahooto iyo meelay ku dhammaato ma jirto maanta waxaad dariiqa cagta saarteen aqoontii iyo waxbarashadii oo horna oo imika idiin furatay ugu dambeyn waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba idinku ducaynayaa samirka iyo tacabka aad geliseen ilaahay idinkuma qadiyo ilaahay riyadiina ha idin rumeeyo